faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkani reediyo cadaada kusoo dhawaada warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooron ururka al-shabaab oo kenya kala wareeg gacankuhaynta degan soddon kilomitir u jira magaalada gaarisa ee gobolka qoyibari ee waddanka kenya dagaal geystay khasaare isku jira dhimashadii dhaawaca oo ururka al-shabaab iyo kooxda macuusila ku dhex maray duleedkan deegaanka halgan ee gobolka hiiraan kulamo xal lagu raadin xiisadda siyaasada ee ka alabsan buloberde oo ka bilowda gudaha deegaankaasi maamulka somalilan uu ciidamo ugu badnaa geeyey burleyda ceelgaba halkaas oo saliig ciidan ay ku leeyihiin jamhadda kornal carre kulamo siyaasiyaed oo looga soo horjeeda maamulka puntland oo ka bilowda qaybo ka mida gobolka sanaag ee puntland maamulka magaalada jalaaqsi ee gobolka hiiran oo ka hadlay fataahad webiga shabeello ka geystay gudaha magaaladaasi intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu duurka roon warka duur ee redio cadaado goor u diyaagorba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan waa duura arbacad taariikhdu ku aasisan tahay afarta bisha labatobnaad disembar sannada labaatan toban sagaal warka duuramaad nuur axmed ayaa soo saaray anigoo xasan ayaa idin warrami doona kusoo dhawaada warkii oo dhan ururka al-shabaab ayaa kenya kala wareegay gacankuhaynta deegaan soddon kilomitir u jira magaalada gaarisa ee gobolka qoyibare ee waddanka kenya dagaalamayaal ka dhisan ururka al-shabaab ayaa lagu soo waramayay in xali saqda dhexe ay la wareegeen gacankuhaynta deegaanka dhicise qiyaastii soddon kilomitir u jira magaalada gaarisa ee gobolka qoyibare ee waddanka kenya war ka soo baxay ururka al-shabaab laguna baahiyay baraha bulshada internetka ayaa lagu sheegay in ciidamada booliiska dalka kenya ay ka qabsadeen deegaankaasi islamarkaasna aydaw ay qabasiyeen xarun shirkadda safaaricom ay ku leedahay gudaha deegaankaasi sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegay in sanaad militari ay ka qaateen saldhigga ciidamada kenya ee deegaankaasi dhicise sida ay hadalka u dhigeen war kooban ay ku qoreen baraha internetka ayay ku sheegeen inay waalgal xoogla ay ka fuliyeen gobolka n f d ee gumaysato waddanka etoobiya islamarkaasna ay la wareegeen dhammaan xarmo muhiim ah oo ku yaala deegaanka dhicis oo qiyaasta soddon kilomitir u jira magaalada gaarisa ee gobolka qoyibare ee waddanka kenya ma jirto weli wax war oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha ciidamada booliiska ee waddanka kenya oo ku aadan weerarkaasi iyadoo haatan xaaladdu ay tahay mid kacsan islamarkaas dadka deegaankaas ay bilaabeen inay ka barakacaan inta badan ruxubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weeraro xoogan ku qaada gudaha dalka kenya gaar ahaan deegaanka dhacxadka soomaaliya iyo waddanka kenya dagaal geystay khasaare isku jir ramsiye dhaawac ayaa al-shabaab iyo kooxda macuusle ku dhex maray deegaanka halgan ee gobolka hiiraan hodan maxaa cabdi warkan ha faahfaahayso wararka naga soo gaaraya deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxa ay kusoo waramayaan in halkaasi oo dagaali ku dhex maray kooxda macawisleyda iyo xarakada al-shabaab taasoo muddooyinkanba ay ka taagneyd deegaanadaasi tuulada lagu magacaabo abuure oo saddex kilomitir kaga beegan dhanka waqooyi ee deegaanka helgan ee gobolka hiiraan taasoo dagaal xoogan uu ku dhex maray kooxda macawisleyda iyo xarakada al-shabaab islamarkaana halkaasi oo khasaaro kala duwan uu kasoo gaaray dhinacyada halkaasi diriirtu ay ku dhex martay dagaalkan ayaa ka bilowday kadib markii al-shabaab ay weerar gaadmo ay ku qaadeen madaxii maaliyadda ee macawisleyda islamarkaana kooxdu ay sameeyeen iska caagbin xoogan ay kaga hortegayaan weerarkaasi ku aadanaa ay ku soo qaadeen al-shabaab inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa geeriyootay halka dhinacyada kalena ay khasaaro kala duwan ay kasoo gaareen weerarkaasi maxamed cali istakiin oo ah afhayeenka kooxda macawisleyda ayaa ka warbixiyey sida uu u dhacay dagaalkani walaal horta horta meesha waxay ku meesha waxay meesha dhacdada meesha dhacdada ay ka dhacday waxay tahay waa deegaanka halgan iyo meel la yidhaha abuuri meel oo dhex ismagala waa tahay hadda madaxii maaliyadda meel la yidhaha cabdisalaam sanbeere ayaa lagu gala ma garat waa tahay marka sidaasay wax u dhaceen sidaasay wax u dhaceen asaga wax soo gaaray ilaa utamana laakiin dhimashadii dhaawac ayaa soo gaarayo labadii nin oo isaga la socdo lix nin waa isaga la socoto istaafka ma garat aad iyo aad intii kale dhaawac wey dhaawac may maya wax dhaawac afarta kale waa nadiif waa wax dhaawac ilaa ogsi ma jira laakiin waa labadaas baaba dhimasho ah oo dhaawacaan loo qaado marka hore oo dowladna geesaanta waa wax turturiya oo buurta korkeeda laga soo turturo ma adiga saddex kilomitr saddex kilomitr deegaanada annaga oo aan ku jahannaga oo mar walbaba aan roondayno xitaa askarta inay uurdagan yihiin marka badan waa masar meel buur dhexdeeda ay kusoo dh kusoo dhuunteen marka kolley waxa wax alaala waxay soo tuuri karaan ay soo tuureen dowladna waa carareen ma garata waa waxa iska oo waa waa waxay lasoo dhuurteen maahani wax foolkafool maaha
dagaalka u dhexeeya kooxda macawisleyda iyo al-shabaab ayaa ah mid inta badan kusoo lalaabtay deegaanada gobolka hiiraan iyadoona halkaasi ay ka dhacdo khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac welina aan la xalin arrintaasi kulamo xal lagu raadin xiisada siyaasadeed ee ka aluusan deegaanka buloberde ayaa ka bilowday gudaha deegaankaasi magaalada buloberde ee gobolka hiiraan ee hirshabelle waxaa weli ka taagan xiisad siyaasadeed oo u dhexaysa dadka deegaanka iyo maamulka hirshabelle si gaara wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi taasoo doonaysa in maamul u magacooda eegeyso magaalada buloberde ee gobolka hiiraan ee hirshabelle sababtayna in dadka deegaankaasi ay kasoo horjeestaan kadib banaanbax xoogan oo shila ka dhacay magaalada buloberde ee gobolka hiiraan ee hirshabelle magaalada buloberde gobolka hiiraan iyo hirshabelle waxaa ka socda kulamo u dhexeeya mas-uuliyiin ka socotay maamulka hirshabelle si gaara baarlamaanka maamulkaasi oo deg ahaan kasoo jeeda buloberde iyo waxgaradka deegaanada buloberde deegaanada ku dhowdhow kuwaasoo xal lagu raadinayo xiisad siyaasiyada u dhexaysa bulshada ku nool magaalada buloberde ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle iyo maamulka hirshabelle taas oo ku aadan xilka qaadista markaas ay ku sameyso mas-uuliyiinta maamulka magaalada buloberde iyo la tashi la-aanta mas-uuliyiinta loogu soo magacaabayo magaaladaasi warar hoose oon ka heleyna kulamada u dhexeeya waxgaradka deegaanka buloberde iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxay kusoo waramayaan in qodobo qaar laisku fahmi waaya islamarkaasna sababtay in lagu kala tago qaar ka mid a kulamadii mas-uuliyiinta hirshabelle iyo waxgaradka magaalada buloberde ee gobolka hiiraan hirshabelle ku dhex maray magaaladaasi qof ka mid a dadka ka qayb galay kulamada u dhexeeya waxgaradka deegaanka buloberde iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo diidan magaciisa aan u adeegsano warbaahinta oo la hadla redio cadaad waxuu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hiirshabelle ay dhibaato ka alosiiso qaybo ka mid a gobolka hiiraan si gaara magaalada buloberde ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle oo iminka ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa waxgaradka deegaankaasi iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hiirshabelle wuxuu sheegay in dhibaatada ka alowsan gobolka iyo banaanbixi shalay ka dhacay uu ka dambeeyey madaxweynaha hiirshabelle maxamed cabdi waare oo isagoo doonayay in xaalad amni oo xumo ay kusoo wajahdo magaaladaasi islamarkaasna dhibaato kale ay ka dhacdo wuxuu isagoo sii hadlayay uu sheegay in maamulka hiirshabelle iyo dowladda federaalka soomaaliya looga baahan yahay in xaliyaan khilaafka u dhexeeya waxgaradka deegaanka iyo maamulka hiirshabelle taasoo ku aadan magacaabista maamulka magaalada bloberde markasta ay soo magacowda wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hiirshabelle taasoo ka biyidiideen waxgaradka magaalada bloberde ee gobolka hiiraan iyo hiirshabelle isla markaasna ma aragtay waxaa qaskaas ka dambeeya in awaare maxaa yeelay asigaa mas-uulka ah odayaasha asaa shalay la ballamay asaa yidhi kor salaa la samayna asaa uga baxay oo niman jifa ah laba dikreeto isaga daba qoray kii hore markii la bedelay nin jareeraha lagu bedelo layidhi si ku-meel gaar ah usii shameeyo ninkii asigoon xafiiskii fadhiisan oon xafiiskii uusan geyn ayuu haddana nin kale soo magacaabay sidaas awgeed warqado oo sharci darro ah oo maaragtay tiro badan ayuu isaga dabageeyey odayaasha dhaqankana waxay yidhahaan waxaan maba doonayno waxaan ku ballanana maaha sidkana hadda buulo burto ma laha isbedelaa loo baahan yahay waa in eh, maaragtay eh, doorashadii la keeno consulka annaga wax naloo soo magacaabana ma doonayno Eh, waxa weeye arrintaas waxa weeye arrinta boodfala waayan waxaana mas-uulka ahayna waare dadkiisii ayuu maaragtay amisoon u adeegsaday waa sharci darro waa nidaam darro wax dowladnimaa maaha waxaasu marka waxaa la doonayaa in maaragtay dowladda federaalka arrinta ka jirta guulo gurte in ay si deg deg ay usoo dhex galaan ayaa loo baahan yahay Eh, ninka la yidhaahdo eh, maaragtay madaxweynaha iyo madaxweyne ra-iisul wasaaraha waa in deg dega meeshaas ay u dhex galaan wax mas-uuliyad oo hirshabelle qaadi kartaa waa dad masaakiina oo waxba aan samaysan dadkana ku ciyaaraya ogtihiin badalweyne wixii ka dhacay masiibadii ka dhacday mas-uul waxa ka ahay dadka madaxan ka nahay lahay hal maalina wax loo qabtay ma jiraan haddana guulo buto waxay ka samaynayaan midii iyo mid ka daran in dowladda federaalka o arrintaas si degdeg ay usoo dhex gasho haddii kale wixii ka yimaada iyadaa mas-uulka ah meertas dhibaataa ka soo socota dad maanta waa ku dhimaya kuwana waa ku dhaawacmeen marka hadda guryahoodii laga raadiyo oo odayaal aan waxba hadlayn magaalada buulabard ee gobolka hiiraan hirshabelle maalmin lasoo dhaafay waxaa ka taagnaa xiisad siyaasad u dhexaysay waxgaradka deegaankaasi iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle taasoo salka ku haysay magacaabista mas-uuliyiinta degmadaasi oo markasta soo magacaawday mas-uuliyiintaas taasoo waxgaradka deegaanka ay kasoo horjeesteen maamulka somalilan ayaa ciidamo ugu badnaa geysay buuraleyda ceergabo halkaas oo saldhig ciidan ay ku leeyihiin jamhadda kornal care wararka aan ka helayna gobolka sanaag waxay sheegayeen in ciidamo ka tirsan kuwa somalilan ay soo buuxdhaafeen meel dhow buurleyda ceergaabo halkaas ay ku sugan yihiin ciidamo daacada kornal care oo dagaal kula jira maamulka somalilan ciidamo fara badan oo ka tirsan milatariga somalilan kuna sugnaa deegaanada yuumba iyo tukaraq ayaa la sheegayaa in halkaasi laga qaad islamarkaasna fariisan ay ka samaysteen buurleyda ceergaabo gaar ahaan buurta karin dad ku sugan magaalada ceergaaba ee gobolka sanaag waxay sheegayaan inay dareemayaan cabsi ku aadan dagaal uu dhex maro ciidamada milatariga somalilan iyo kuwa daacaddu ah kornal carar ee ku sugan qaybo ka mida gobolka sanaag kornal siciid cawli jaamac carre ayaa dhowr jeer waxa uu dagaal culus ula galay ciidamo ka tirsan kuwa somalilan oo uu ku weeraray salgyadooda waxaana sidoo kale fashilmay waa hadal u doonaya in lagu dhexdhexaadiyo somalilan iyo kornal carar oo ka mid ah saraakiisha sare ee ciidamada milatariga somalilan ma jirto wax warar ka soo baxay kornal carre iyo saraakiishiisa oo ku aadan ciidamadan somalilan ay keenta duleedka magaalada cergaab ee gobolka sanaag ee somalilan sidoo kale waxaan jirin war ka soo baxay maamulka somalilan oo ku aadan ciidanka maanta ay soo dhoobtay qaybo ka mida gobolka sanaag kuwaasoo la sheegay inay doonayaan inay weerara ku qaadaan saldhig jamhadda kornal carre ay ku leedahay buurleeda ceergaab ee gobolka sanaag ee somalilan kulamo siyaasadeed oo laga soo horjeeda maamulka puntland ayaa ka bilowday qaybo ka mida gobolka sanaag ee puntland axmed cashuur ayaa warkan faahfaahinaya gurdiyadan oo ka kala yimi degmada dhaxar ee gobolka highland iyo weliba degmada baran ee gobolka sanaaga ayaa waxay isugu yimaadeen degmada shingalool ee gobolka sanaag waxayna ka wada hadlayeen sidii markaasi masiirka deegaankani gobolkani sanaaga loogu tashan lahaa sidoo kale shirkaasi ayaa waxaa laga martigeliyey gobolka sool inay markaasi ay kasoo qayb galaan balse warar xaqiiqo ah oo khaatan laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in ay la kulmeen guddoomiyihii dowladda puntland soomaaliya cabdixakiim dhibodaareed halkaas ay ka soo sheegeen qodobo wax ku oola oo markaasi masuulka lagu maamuli doono deegaankani gobolka minsanaad balse ilaa iyo haatan wararka faahfaahsan ayaa waxa ay sheegayaan in haddii ay qabsoonto loo sameeyo goboladaasi jeer iyo sanaad maalin gudoomiya maamulkaasi oo ka yimi dhanka dowladda federaalka ee soomaaliya waxayna guddigaasi ay maalintii shalay ahayd ay kula kulmeen gudoomiyihii hore baarlamaanka dowladda puntland cabdixakiim dabadaareed halkaasu isna la qaatay in ay isugu yimaadaan dhammaan deegaanada puntland guddiyada ka kala so dhammaan gobolada gobolka zanaag iyo highlandba guddiyada ka kala socda inay isugu yimaadaan degmada shingolada kadibna ay waasashi ku yeeshaan sidii markaasi masiirkooda ay uga tashan lahaayeen sidoo kale waxaa la halkaasi degmada shingolol lagaga baaday shir ay isugu yimaadaan dhammaan guurtida mandaqadani gobolka zanaag ee wasangelay balse ilaa iyo haatan qodobadaas iyo qodobo kale ayaa shirkaasi ka soo baxay waxaana la filayaa waktiyadan soodaysuga inuu ka soo haya in halkaasi lagu qabto shirweyne wasangeli oo ka mid ah deegaanada ay wadagaan deegaankani gobolka misanaag ee wasangeli halkaas ay guurto isgumin doonto kadibna ay kaga tashan doonaan basiirkeeda hayo dambe iyo weliba sidii loo dhisi lahaa maamul gaara oo lagu magacaabo ما خير وزير af soomaaliya iyo weliba sida loola midan lahaa gobolka kale ee gool ee khaatimo degmada boosaaso ee gobolka maamulka magaalada shallaqsi ee gobolka hiiraan ayaa ka hadlay fatahaad weyn oo shabeello ka geystay gudaha deegaankaasi bashiir cabdulahi casmaan webiga shabeelle ayaa ku fatahay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaana uu saameyn ku yeeshay dadka ku nool degmada jalalaqsi iyo tuulooyinka hoostaga gudoomiyaha degmada jalalaqsi maxamed nuur dabaashe ayaa sheegay in biyaha fatahaada webiga shabeelle ee degmada jalalaqsi ay dhibaatooyin badan u geystaan dad beeraley ah oo ku nool degmada jalalaqsi burburkaas lixaadal oo naf iyo maalba ah oo hantidii ay dadku iska lahayn ay qoraxeedka ama jiilaalka beeraha ku waraabsanayn halka waa kaas waxaasaa ka baxay isla wudoo leexdad uqataa kanaalkaasaa ka baxa meeshaan coleyskaasaa ka jiro waxaan markaa codsanaynaa ama amraynaa kuwa jallafta jooga hay-adaha shuqul kale hadda ka soo qaad een, inay xidhaan buqahan oo kaleeto si ayna dadkaana dib damba ayna dhibaato u soo gaarin waxaan aad uga codsanaynaa inay halkaan yimaadeen dadkaan hilihili ee culeyskaas ka jiro waxaan leenahay dadka deeqaha bixiyo ee runtii danee soomaaliya cid kastaba ha ahaadaan ama cid kasta oo muslim ah oo ilaahay wax siiyey ama mataqaanaa dowladda soomaaliya ama hirshabeellaba waxaasaa ka jira degmada jallafti intaas oo matoor ahaa xuduudda aan la leenahay shabeellada dhexa ilama aan la leenahay buulo burto wixii wiga la jeeda matoor sidaanay ku maqan yihiin hadda kii dambeena hadda saasuu ku buburo hadda halis uu ku yahay kansala sigan sidoo kale dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ayay ugu baaqay in wax loo qabto dadka ku nool degmada jalalaqsi iyo deegaanada kale ee hoostaga dadkaan wax ku dambeeya oo ilaahay abuurta ma laha qalqal iyo welwalaan ka muujinaynaa noloshooda waxaan leenahay marka ilaahaygi subxaana watacaalaana deeqo gacantiisaana deeqdo waxaan leenahay marka in madaxda dalka soomaaliya amba hirshabeelle ha noqoto amba federaalka ha noqoto amba hay-adaha lookalka amba kuwa tarasha ha noqotee in galkan laga soo gaaro dhammaan degmada jalafsi laga soo gaaro dhibaato ku meel ay degmada jalafsi maanta ku dhaanta ma laha anigana hadda kolley waa sii wadi doonaa adismantigaas si aan ugu sii kuurgalno meelaha u dardaran iyo si mid iyo meelaha ugu roonba runtii marka waxaan ku aragnay galka wax qalqalkaasna geliyey oo wigisaa u leexday galka hadda beerta ciddii tacbiraysa waa taas iladii miyaa mase waa diintiyaa kaliya waa il aa si u baahan tahay ugisi haddan labeel awoodi hadda maanta ku samaystaanna ma qabaan ee baale ku guliyaan ama in shaqaale ay ciiddaas ku sare ay ay ku sameeyaan dareem ma haystaan marka waxaan leenahay degmada jallabta xaalad halisaa ka jirto in gargaar degdega lala soo gaaraan codsanayna bashiir cabdulahi casmaan warbaahinta cadaado baladweynaha warkii duurur aad kala socoteen radio cadaad dhagaantaas warka duurur maadnuur axmed ayaa soo saaray shirmaan kusri way farsamaynayay anigoo xasan ayaa idin warramay tirintan warkana warka waxaan dib u kulmi doono duhur wanaagsan